masjidkani aad u jeedaan oo ay jameecadda ku tukanayso cariirigu ku yahay waxa uu ku yaallaa xaafadda waagberi ee magaalada wajeer waxaa ku dukadaan jameecadda xaafadda waagberi iyo sidoo kale ardayda wax ka barata sacaada integrated academy ama markaska sacaada oo ah goob islaami ah madaraso dugsi qur-aan iyo sidoo kale iskuul isugu jiro dhowr iyo toban sano ka hor ayaa waxaa masjidkani dhisay mid ka mid ah hay-adaha gargaarka fidiyo maadaama goobtani oo ay ku taallo madaraso iyo sidoo kale dugsi qur-aan iyo iskuul oo ay wax ka bartaan caruur agoomo iyo rajooyin iyo sidoo kale kuwa ka soo jeeda qoysas danyara hadda kuma filno jameecadda masjidkaasi kusoo dukato iyo sidoo kale ardayda goobtani wax ka bartaan intaa waxaa usii dheer roobka xilliga uu imaado ma reebo waxaa soo dhacday safiitadii kor ku xirneed ama silinkii oo kor ku dhegnaa waxaa sidoo kale masjidkani uu u baahan yahay gogol ku filan maadaama gogasha dhowr iyo toban sano taalay ay xilligan dhammaatay sidoo kale masjidkani ma laha kutubo ay akhristaan jameecadda kusoo dukataa waxaa ummadda islaamka ee keyrka jecel loogu baaqaya inay ka soo qayb qaateen sidii masaajidkani loogu heli lahaa barandho ay dadka ku dukadaan si waasic loo helo kutubada qur-aanka kariimka ama musxafka oo ay akhrisan lahaayeen jameecadda halkani kusoo dukadaan iyo sidoo kale in roobka soo daadinayo looga helo xaal ama jiingada kor saaran la bedelo misnaba qaab kale loo dhiso walaalaha muslimiinta ah waxaan u sheegaynaa codsi aan u codsanaynaa masjidkan oo ku dhex yeela maxadu sacaada al-islaamiyi ooy dhistay hay-atul iqaata hay-adnido macluumka ah oo wajeer masaajidda ka dhista sheekh cabdullaahi marxuumka allah u naxariista janno allah ka sii aada dhisay sheekh cabdullaahi garweyne loo yaqaana muddo laga joogo aada joogo cimrigiisana lix iyo toban sano masjid aas duqoobay yaan u codsanaynaa tarmiim amir ribeya silinkiisa koro waa fufuqi waa dhammaaday in loo cusbaynaad u baahan yahay mabaatiga korono camalaas ku duqoobi roobkaas soo daaday meelo in laga bedelo u baahan yaa jirta masaajidkana kori hoos meel aada nabro ku leeyahay hoos ka rabaa tarmiim oo tarbiyo ka rabaa in laga hagaajiyo oo raagi la mariya waxaa kaloo ugu sii daran gogollaanna waa yahay gogolna waa u baahan yahay gogolna ma haysta waa u baahan yahay kutubo musxafa oo lagu dhex akriyana waa u baahan yahay masaajidda ninkii dhisa fadligoodana nin looga sheekaynaa ma laha cusmaan bin cafaan allah ka raali noqday waa kii dhahay rasuulku waxaa siray sala allahu calayhi wasalam man banaa masjidan lilaahi tacaala yabtagii bihi wajha allah bana allahu lahu beytan fi ljanna nabiga saa dhahay sala allahu calayhi wasalam qofka dhisa masjid dhisa ilaahay daraaddiis u dhisa markaad dhisaa masjidkana niyadiisa ay tahay kaali ilaahay abaalgud fi dunyaa wal-aakhira io janno kaali u hel qaba ilaahay ha u dhisa aqal oo guri janno janno dhexdeed uu dhisa oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaal dadka muslimiinta waxaan gaarsiinaynaa masjidkan in aad soo caawisiin silinkan korose loogu dhisi lahay loo hela dogashi loo hela rabeeyadiisa loo hela kirmaaminkiisa loo hela xataa waa yarya oo waxaad u baahan yahay barandho in lagu daro oo lagu siyaadiyey haddaan qiyaasnay inti ay damairisa kare waxay noqonayeen laba milyan iyo shan boqol oo kun ayaana ka dhignay codtigaasaan muslimiinta meel ha joogaanba kenya ha joogeena dibidda ha jireena soomaaliya ha joogeena etoobiya ha joogeena madax ha noqdeena shicibba ha noqdeena dacjiraali ha noqdeena geel ha raaceena rag ha noqdeena bilcaan ha noqdeena codsigaan usoo jeedinaynaa maxaa yeele waa arrin oo adduunka wixii lagu noolaay oo adduun iyo aakharaba kaaga horey la qaban laho ilaahay kaaga raalli noqon lahay waa intaasaan idiin soo jeedinaynaa wabilahi towfiiq wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed وعلى آله وصحبه أجمعين